waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin isagoo qof waliba meesha u kaleeya ka qaadanayo salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xaali waxaa taba allah inoo suubiyo muraadkeennana allah sahlan saabtan allah ina ka helaano intaa kadib ilaaha mahad leh inteenna tan looga hela ama islaama meesha isugu keenkeenay alxamdu lilah intaa kadib aad baan u soo dhoweynayaa xafladdan qaymaha badan ee caleema saarka ama walqasha madaxweynaha cusub ee puntland intii soo agaasintay iyo intii soo ayiddayba aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ba idiin soo dhoweynayaa intaa kadib waxaan idin leenahay soo dhowaada intii soconaysay meel kastoo ay ka timi iyo magac kastoo ay ku timiba waa idin soo dhoweynaynaa waa idin soo dhoweynaynaa waxaanu idinku soo dhoweynaynaa dal iyo dadaannu idinka leenahay ma jirto dalka iyo dadku kaad u maqan tihiin ama u dhaarateen ama xilka u haysaaniin weeye dee soo dhowaanshada iyaduu soomaalida aad tidhaahda qof socdana salaankasugu mid fadhiyana sooriyo ka sugo joogista aanu joognay ayaanu idinku soo dhoweynaynaa ee lahaansha aanu idinka leenahay idinku soo dhoweyn maynae soo dhowaada intaa kadib meel hal lagu qalay baa la yidhi mana hadal yara mana hogu yaree meesha waa lagu badan yahay waxaan idin deeqinay hadday idinku yimaadeen raalli baad ahaanaysaan haddaan intaa ka gudbo meesha tan caawa markii laga reebo qadarta ilaah waxaa isugu keenkeentay oo aanu isugu nimin madaxweynaha cusub siciid cabdullaahi caleemasaarkiisa nin baa wuxuu yidhi warwadna allah kuu hayo warna aniga siciid caawa madashaada inta joogta iyo caleemasaarkaaga walqashaada iyo soo dhoweyntaada warku ugu filan soomaaliduna waxay tidhaahdaa hadalku madal iyo minan buu kala leeyahay caawa hadal madadeed baan ku hadlayaa ee hadal minaneed ku hadli maayo wixii minana waa isugu imaanaynaa dib baynu uga wada hadlaynaa laakiin caawa hadal madaleed baan ku hadlaya waxaan dareemayaa ama aad ogtihiin ama adiguba aad og tahay caawa soomaali iyo dariisadeedu inayan midna kaa maqnayn waxay dareemaysaa intaasi waxa caawa meesha yaalama ka dhacday inay danaynayso ee haddayan danaynaynaan mid badni uusan uusan yimaadeen ee la danaynayo caawa xafladdan iyo meesha tan iyo dalakan iyo dadkan ku dul nuur in la danaynayo sidaa laalligeed magan ilaah bay u yihiin laakiin martida iyo mudnaanta caawa meesha tan keentay waa xafladdaada miisaanka intaa leeg haddii la joogo iyo haddii la tagaa lagaaga baahan yahay waxaa tahay madaxweynihii puntland oo maanta doorashadii ugu dambeysay ama sagaal iyo tobanka ku guulaystay waxaa tahay wakiilka ama hoggaamiyaha siyaasadda maanta kursiga ugu fadhiya puntland waxaan adiga kaala ballamayaa ama intaasaan u sheegayaa inaad wakiil nooga tahay wadajirka isku xiraanta midnimada wada doonista soomaaliya ee aadan wakiilna ugu ahayn keliya puntland iyo intay degan tahay ee aad noogu tahay wakiilka soomaaliya inaad kaalintaa ay leedahay iyo qof walba mudnaanta uu leeyahay lagaa helo qofku bini aadanka ah hadal inbuu abbaar uga leeyahay hanti inbuu ka quuraa awoodna waxbuu ka qaadaa kii aadan abbaarta u lahayn ama aqoon u heli karin ama awoodda aadu daafici karin eeddeedu kuma qabanayso eebta waa nimay ku taaliya nin lagu tiray baa la yidhi wixii aad abbaaru leedahay wixii aad ka dayacdid eedoodaa ku qabanayso wixii aadan intaa ku lahayn eedoodu ma ku qabanayso intaa inaad iska ilaalisid intaasna ku xisaabtantid baa lagaa doonaya miisaanka intaa leeg imaatinka intaa leeg wakhtiga intaa leeg socodka intaa leeg waxaa loo yimi waa caleemasaarkaaga haddee waxaa lagaa doonayaa aanu kaala ballamaynaa anagoo ku hadlaya magaca odayaasha dhaqanka ama isimada ama dadweynaha puntland inaad wakiil noogu tahay qof kasta oo soomaaliya magaca uu sheegto iyo meel kasta uu joogo iyo martabadoo kasta uu hayaba mudnaanta uu leeyahay ayaad caawa wakiil noogu tahay dhagoolou maqal intaa haddaan ka gudbo waxay la tahay magaalo waa madal baa la yidhi wixii joogaana waa marag caawa meeshaan waa lagu dheeyahay nin kasta oo madaxweyneah kaasan madaxweyneyaasha mahmuul goboleedada dee intaasoo kale ayaad idinkuna wakiil u tihiin hadalka inta aan idhi siciid ayaad la wadaagtaanin idinkama tegin mas-uuliyadda intaa leeg iyo miisaanka intaa leeg baa qof walbow ku saaran meesha aad ku joogtid waa inaad ku xisaabtantaa waxa aad u dhaarateen wakiilka u tihiin markii aad kitaabka gacanta saarayseen reer hebel iyo reer hebel laydinma odhan waad og tihiin wixii wakiilka laydinka dhigay idinkana intaas ayaa laydinka baahan yahay iyo inkasi fiican intaa haddaan ka gudbo caawa soomaaliya halkan way ku dhan tahay waxaan u hadlayaa soomaaliya waxaana la hadlayaa soomaaliya oo madaxweynihii federaalku uu joogo madaxweyne ninkii wuxuu yidhi habeenkii dhadhaabtiif bay dhan iga dhacday maanta ninkaa soomaaliya xilkeeda haya oo kursigii soomaaliya ku fadhiya adiga u ninbaa wuxuu yidhi alla yidhi dadku oonka waa wada qabaa laakiin annagu asqarantaanu dheera nin kastoo madaxweyneah iyo nin kastoo mas-uulah adigu kursigii ugu guud oo soomaaliya ninka ku fadhiyaa tahay qof kasta oo bili aadana xil kasta uu hayo iyo magac kasta uu hayo waxbaad dheer tahay waxaad dheer tahay waxa ay mudan tahay iyo waxa ay tahay iyo soomaaliya oo midaysan iyo soomaaliya oo xaqeedii hesha iyo soomaaliya oo isku duuban baanu kaa doonaynaa waxaan malaynayaa caawa labeen dabeed ma maqna hadday mid siyaasi tahay iyo hadday mid dhaqan tahay iyo hadday mid diineed tahay ninbaa waxaa la yidhi wuxuu yimi meel iid lagu tukanayo midnay maalintaasaana ugu horraysay allahu akbar wadaadkii oo ku celceliyey buu arkay wuxuu yidhi bahalhashu meel bay iska diidan tahay xaggay caawa iska qabsanaa war hadday madax siyaasadeed tahay iyo hadday madax dhaqameed tahay iyo hadday madax diimeed tahayo caawa waa madashaanaynu wada joognaayo howlkaanaynu ku wada jiraa oror ahaan iyo arag ahaanna xumaantayna kama dhaxayso qof weliba waa qanacsan yahay oo waa faraxsan yahay war markaynu kala tagno waxa ayna dhex gelaya oo inaynu dabadeed isu noqonno oo isu furanno waxaa inoo diidayaa maxay tahay waxaan qabi karaa oo inoo diidaya oo waxaa keenaya danta gaarkaa baa ayna ku badan danta guudkaayna waa ayna ku yartaa qof kastooo murti leh qof kastooo maalqabeena qof kastooo mas-uulana ogaada reer soomaaliyadow haddii aadan dan guud helin dan gaaraya inayan kuu miro dhalay waxaa loo baahan yahay marka dhibaato waa soo aragnay miro dhalkeedii geelna waa galgashaaragna weyska diyaa baa la yidhi haddii wixii aynu soo maray ilaa sagaashan iyo kowdii haddeer aynu kusii jiro hadde waxa waxaa moodaa inayna horumarkeenna diineen iyo daneen midna aynaan gaarayn qof kasta oo mas-uula magac kasta ha sheegtee inuu midnimo soomaaliyeed iyo wadajir soomaaliyeed iyo gacmo qabsi soomaaliyeed uu raadiyo baa loo baahan yahay haddii aynaan sidaa raadin haddee ilaah ka dooni mayno laakiin ninka weyne wadka dilaya waa yaqaanaayo xanuunnadii hore oo ku qaban jiray oo aad ka kici jirtay iyo marka uu xaqiiqda wato waa kala dareebayaa markaynaan waxaynu soo marray ka waantoogin waxaa inoo damayn doonaa qofkii iimaan leh ama mas-uulkii waa dareemaya caawa waxaa meeshaan fadhiya mas-uuliyiintii siyaasadda ama madaxweyneyaal ha ahaadeen ama wasiirada wasiire ha ahaadeen ama xildhibaanna ha ahaadeen oo soomaaligaa fadhiya inta kale oo soomaaliya ah oo dadweynaha ah caawa wakiil anigaa u ah anaa u hadlaya waxaan rabaa soomaalinimo weeye waxaan rabo oo aan doonayo soomaalinimo weeye qolyihiinna siyaasadda oo wakiilka noo ah oo aan hadda sheegay wixii aanu idiin dhigmannay oo idiin doorannay oo noogu dhaarateen baanu idinka doonaynaa haddii kale haddee libaax nin galay iyo nin galladay oo soomaalidaa tidhaahda libaax nin galay ganay iyo nin galladayba og nin kastoo siyaasi og wixii laguu diray oo laguu ihmaday wixii kaaga aadan baa lagaa doonayaa berri wixii xeer ahoo aad miiska soo dhigatid baa kuu oolaanaya inta aanu idinka doonayno intaa weeye inta haddaan ka gudbo kolley umad badan baa caawu meeshaan isugu timi in istaqaaniya inaan isaqoon in wada hadashay iyo inaan wada hadlin in isku faraxsan iyo inaan ahaynba caawa marka gar baan ku gelayaa meeshaan anaana guddoominaya annagu haddaannu reer koonfureedow xagga idinka soo xigno oo aad reer barina tidhaahdaani niman reer muduga la yidhaahdo waxbaanu kala harayo waxay kelmaddaasi tahay war wax dhacayba xalla dhalay aynu ka ahaano mid kalena rag baa yidhi oo nin baa wuxuu yidhaah la yidhi nuux iyo naalleyaba waa la joogaay caaw naftu iyo iga dhicin marka caawa madashaa waa lagu dhanyahay guddoonka dhaqananaa caawa halakan ka odhanayo guddoonka siyaasadeed ninkii le wuxuu odhanayo isagay u taalla garta aan caawa halkan ku gelayaa waxay tahay inta maqan xataa siyaasiyiinta anaa wakiilka ah caaw inta dadweynaha oo soomaaliyana anaa wakiilka ah oo shibilka ah inteenna caawa madasha joogta salaaddii waxaynu meeshaan kaga tegaynaa ama caawa kaga dheelmanayna naanaynaa wax dhacayba xala dhalay aynu ka ahaano aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhowaada soo dhowaada wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu